arrintaas wax ku darista go-aan waxaa ka gaaray beesha caalamka waxaa laga gaaray sanadkan hadda muddo laga jooga waxaa ka gaaray united nation security council wax igaad ay gaartay ma aha wax aniga shaksi ahaan maxamed i ah ma aha waxaa qaraarka u ahaa go-aankana uu ahaa beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed intaba lama soo dhaweyn doona inay institutionska hadda dhisan in wakti loogu daro si ay ugu darsan karaanna aniga ioma muuqato maadaama qaraarka u yaalla wax daruuri ah oo emergency ah oo hadda yani suurtagelin kara in lagu darana ma jirto wakti ayay haastaan wakti horaan bay haasteen hadday talada u fadhiyaan marka wax sabab oo keeni karta in wakti lagu kordhiyo maadaama qaraarka united nations weli uu yaalo hadee beesha caalamka waxay noqonaysaa marka inay isbedel rasmi haddana anagu qaraarkaas qaraarkan aan kasoo saar oon dhahna maadaama hadda ay noo muuqato inayna wakti doorasho la qaban karin qaraarkan aan soo saara lakin ilaa iyo maanta midka yaalla oo aan ku shaqaynayna waxa weeye laguma dari kara wakti